يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxay inoo joogtay dagaalkii taariikhiga ahaa ee xiddiin oo dhex maray ciidamada muslimiinta ee uu hogaaminayey salaaxuddiin al ayuubi iyo saliibiyiintii ku sugnaa qaybo ka mid ah shaam iyo falastiin shan iyo labaatankii rabiicul aakhir ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii oo ah maalinkii xigay ayaantii ay dhacday macrakadii xiddiin waxay ciidamada muslimiintu u ruqaansadeen qalcadda weyn ee dabriya maadaama ay horay u furteen magaalada oo keliya qalcaddana ay saliibiyiintu baaqi ku sii ahaayeen qalcaddaasi waxaa ku jiray haweenaydii u dhexaysay rimon araabic oo ahaa hogaamiyihii imaarada taraabulis ee saliibiyiinta maalmo kadib go'doominta qalcaddaasi waxaa geeriyooday rimon kadib markii uu murugo iyo qalbi xanuun u ka qaaday guuldarradii gaartay saliibiyiinta geeridiisana waxay muslimiinta uga dhignayd guul kale oo farxad wadata shan maalmood kadib dagaalkii lagu kala baxay ee xiddiin salaaxuddiin al ayuubi ayaa aaday magaalada cakaa oo ka mid ah magaalooyinka xeebaha ee dhulka shaam waana markii ugu horraysay oo ay muslimiin cizi iyo sharaf huwan tagaan tan iyo markii ay saliibiyiintu qabsadeen maalin go'doomin ah kadib soddonkii rabiicul aakhir ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii ciidamada muslimiinta ayaa furtay magaalada cakaa halkaas oo ay ka heleen qanaa'im aan la tirakoobi karin maadaama magaaladu ahayd xarun ganacsi oo ay ku badnaayeen ganacsatada nasaarada ee yurubta ka soo hayaamay salaaxuddiin al ayuubi ayaa markan saldhigtay magaalada cakaa magaalooyinka kale ee ku dhowna waxa uu u diray saraayaada si ay uga eryaan ciidamada saliibiyiinta waxaana muslimiintu ay si fudud ula wareegeen magaalooyinka annaasiriya kaysariya iyo xayfaa
لن نحني رأسا للأنداد لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنداد فرسان العزة فرسان العزة فرسان العزة في الهيجاء في الهيجاء رايات النصر رايات النصر
markay halkaa joogto salaaxuddiin al ayuubi ayaa farriin u diray walaalkii alcaadil bin najmuddiin al ayuubi oo uu ku soo dhaafay maamulka masar isaga oo ugu bishaareeyey guulaha waaweyn ee ay ka gaareen dagaalada ay la galeen saliibiyiinta wuxuu ku amray inuu ciidamo gurmud ah soo horkaco kadibna ay falastiin ka soo kulaalaan dhanka koonfureed arrintaasina waa ay u suura gashay isaga waa caadil ah iyo ciidamadiisu waxay ka soo tallaabeen jasiiradda saynaa waxayna sidaa ku soo galeen dhulka falastiin yafa iyo naabolis oo ka mid ah magaalooyinka falastiin ayuu caadil kula kulmay ciidamada saliibiyiinta dagaal ay guusha ku raacday muslimiinta kadibna wuxuu labadaasi magaalo ka taagay calanka tawxiidka salaaxuddiin al ayuubi isaguna wuxuu ka soo dhaqaaqay magaalada cakaa wuxuu go'aansaday inuu xoreeyo qaybo ka mid ah lubnaan oo ay ka talinaysay imaarada saliibiyiinta ee baytulmaqdes haysatay si dadaalada la isugu geeyo xoraynta baytulmaqdes wuxuu allaah u fududeeyey ciidamada muslimiinta inay si dhibyari ah ku hantaan magaalooyinka bayruut jabiil iyo kuwo kale oo dhammaantood ay ka talinayeen saliibiyiinta bal aan suuraysanno suuragal ma tahay in dhulka falastiin iyo qaybo ka mid ah shaam gaar ahaan magaalooyinkii ugu waaweynaa ay muslimiintu ku xoreeyaan wax ka yar laba bilood waa maxay asbaabaha dhabta ah ee keenay guulahaasi waxaa ka waramaya asheykh mahad abuucabdiraxmaan قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم آيادا وحي كم تهي آيادها كور رمي غزودي بدر ee yowmul furqaan alla ku tilmaamay ee afka ciidda loogu daray gaalada laguna jebiyey qabkii iyo kibirkoodii laguna dilay madaxyaweyn badan oo islaamka dhibaatayn jiray oo uu abujahal ka mid ahaa guushaas weynna wuxuu allah inaga siinayaa tawjiih cad oo ah in waxa dhacay iyo guushan timid aanan annagu awooddeeda keensan balse uu allah naga guulayay gaalada taasoo ay tahay inay qalbigeenna ku abuurto tawaaduc is-uldhigid kana fogaanno kibirka iyo isla weynida alla wuxuu noo sheegay wixii gaal ahaa oo la laaya maalinkii beder idinku ma aynan dilin bimacnaa awood iyo xeelad aad idinku leedihiin midna laguma layn gaalada ee allah ayaa dilay nebiga sala allahu calayhi wasallam markii uu ciidda cantoobsaday oo uu gaalada ku sayrayey allah wuxuu sheegay adigu waxba ma aadan tuurin ee allah ayaa ciiddii aad tuurtay wejiyada gaalada ku aadiyey oo gaarsiiyey taasina waxay sabab u noqotay inay jabaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala tilmaamayaa in awooddiisa ay keenayso in gaalada uu dagaal la'aan jebiyo laakiin uu doonayo inuu mu'miniinta iimaankooda soo muujiyo kuna imtixaamo inay gaalada waajahaan daalika walow yashaa'u allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd waaladiina qutiluu fii sabiili illahi falan yudila acmaalahum walaalayaal macraka weliba ay muslimiintu ku guulaystaan kuma helin kartidooda ee waxay ku heleen maciyada allah subxaanahu wa tacaala wama annasru ilaa min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim salaaxuddiin alayuubi inuu laba bilood gudahood ku xoreeyo badi dhulkii shaam iyo falastiin ay saliibiyiintu haysteen ma ahan wax lala yaabo ama lala amakaago maxaa yeelay guusha iyo nasriga allah ayaa bixiyey salaaxuddiin iyo muslimiintii la socotayna waxay la yimaadeen oo keliya asbaabtii guusha intii ay kareen haddii ay noqon lahayd midnimo dhexdooda ah iyo diyaargarowga lidaalika muslimiinta maanta nool ee doonaya xoraynta muqadasaadka muslimiinta iyo dhulka ay gaaladu naga haysato waxaa la gudboon inay la yimaadaan asbaabaha guusha wixii soo harayna ay allah u daayaan allah isaga ayaa ballan qaaday in ciddii diinkiisa u hilisa uu isagu u hilinaayo qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuruu allaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum
فهيا انفروا لا تهابوا المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرار وهيا اشعلوا نار حرب عليهم markan wuxuu salaaxuddiin al ayuubi isku diyaarinayaa furashada magaalada baytulmaqdes oo ah magaalada keliya ee ay saliibiyiintu kaga soo hareen falastiin marka laga reebo qalcado yaryar magaalada waxaa ku sugan lixdan iyo saddex kun oo askari oo saliibi ah waa dowlad dhammaystiran oo jirtay sagaashan iyo laba sano oo xidhiidh ahi sidaa darteed maaddi ahaan awooddeeda ciidan maahan wax fudud si sahlanna laguma geli karo laakiin wuxuu allaah sahlo ayaanay jirin cid sakal adag ku ridi karta shan iyo tobankii rajab shan boqol siddeetan iyo saddexdii salaaxuddiin al ayuubi oo hoggaaminaya laba iyo toban kun oo askari oo mujaahidiin ah wuxuu dul degay magaalada baytulmaqdes wuxuu saliibiyiinta u diray fariin ah inay soo wareejiyaan magaalada balse waa ay ka biyodiideen salaaxuddiin al ayuubi ayaa bilaabay inuu duqeeyo oo manjaniiq uu ku garaaco dhinaca waqooyi ee magaalada duqayntaasi ayaa socotay laba iyo toban maalmood oo xiriir ah kolkaas oo ay saliibiyiintu dareemeen in magaalada gacantoodu ka baxayso mar hadday sidaa tahay waxay saliibiyiintu muujiyeen inay diyaar u yihiin soo wareejinta magaalada hase ahaate ee salaaxuddiin al ayuubi ayaa yidhi waxaan idinkula dhaqmaynaa si la mid ah qaabkii aad ula dhaqanteen muslimiintii joogay magaalada sagaashan sano ka hor hogaamiyihii saliibiyiinta ayaa isagana wuxuu ku goodiyey haddiiba uu sidaa yahay go'aanka salaaxuddiin inay gacantooda isaga dili doonaan waa saliibiyiinta ee caruurtooda haweenkooda iyo xoolahoodaba masjidul aqsaana ay gubayaan markaa kadibna intooda gaashaanqaadka ah ay dagaal geeri ah la galayaan muslimiinta intaa kadib salaaxuddiin al ayuubi ayaa bilaabay inuu arrintaa kala tashado culimmada iyo hogaamiyaasha ciidamada waxa ay ka yeelayaan arrinta shuuro iyo tala isweydaarsi kadib waxay isku afgarteen in saliibiyiinta ammaan la siiyo hantidoodana inta ay awoodaan ay horay u sii qaataan magaaladana lagala wareego jisyana laga qaado wax hub ahna aanay magaalada kala bixin saliibiyiinta markii loo bandhigay arrinkan si fudud ayay ku aqbaleen waxaana mid walba oo ka mida ciidamada uu qaatay hanti wixii uu awoodo maalintaasi waxaa la arkay badriiqii alqudus oo wata hanti xooggan oo dahab u badan salaaxuddiin al ayuubi ayaa loo soo jeediyey talo ah in badriiqa laga rito hantida tirabeelka ah ee uu wato laakiin waa uu ka biyadiiday arrintaas sida uu sheegayo a-sheykh mukhtaar maxamed cuhmaan maxaa dhacay marka warweyn baa dhacay christankii magaalada maxay bilaabeen marka inay magaaladii ka baxaan ayay bilaabeen aad bay u faraxsan yihin marka iyagoo nabad qaba saalixudiin ba aan leynayn ballantaasi la gala ballan baa lasla galay ogowiya bal fiiriya maxaad dhihi lahayd qiyaastaada salibiyiintu markay soo galaan dhulal muslimiin ah ummadda way baabi'iyaan muslimiintiina christankii markay qabsadeen ballan bay la galeen way badbaadiyaan qiyaastaada maxaa dhihi lahayd qaabka loola dhaqmaan oo fiirsada halkan waxaa arkaysaa salaaxudiin ayuubi ballanta inuu ilaalinayo raximahullah kiniisadaha iyo kuwa baadiriyaasha waxay ahaayeen iyo ruhbaantuba dadka christanka kuwooda ugu hanti badan bay ahaayeen kiniisadaha dadku hantida keenaane saasay lacagta uga gurtaan dadka ninkana muxuu wadaa malaayiin dahaba ayuu wadaa dadkii marka ku hareeray saraakiishii waxay dhaheen salaaxudiin ayuubow ninka oo baadiriga ah intaasoo lacag oo dahab tiro badan ayuu wadaa inahu yaxmilu kunuusan cadiima kanzi weyn buu wadaa oo dahab ah ninkan salaaxudiin ayuubi hadal weyn oo qiimo badan ayuu ku yiri wuxuu yidhi laa aqdiru bihi kelima kooban kusoo go anugu ballanta kama baxaayo qof muslimaan ahay ballan leh ballanta kama baxaayo ninka ragga maxaan ku ballansanaa toban diinaar inuu bixiyo haweenaydana qofka haweenayda weyn inay bixiso shan diinaar caruurtana laba laba diinaar bas ninkan qof walba wuxuu qaadan kara soo lama dhihin balan saas ay dahab waay iyo ma kala lama dhihin waxa uu qaadanaya lama kala saarin mar hadduu dahabkiisa soo qaatay tobankiis diinaar uu iska bixinayaa buu yidhi ha laqad qultu an yakhruja kula insaani bimaa yastadiicu xamla qof waliba wuxuu xambaari karaa qaa soo qaado waxaan hub ahayn soo ma jeedin baadarigii wuxuu meesha kala baxay dahab tiro badan isagoon la dhakrin waxyaabaha la yaab kale oo taarikhda custay waxaa ka mid ah salaaxudiin asbaabaha guusha uu ku gaaray oo weyn oo muslimiinta ay xusaan taariikh ay xusto arrimahaasa ka mid ah inuusan ballanta ka bixaynin midla hada rajul waxaa intaa sii dheer dadkii ka soo baxay baytulmaqdis oon hub haysanin oo saa usoo socda soo dhexda looma galaayo soo lama dhacayo ballantii baa laga baxay soo lama dhihi karo salaxudiin jidki intuu na sii daayay jidki waana ballantiiba nooga baxay ciidan adag oo ilaaliya ilaa meelay ku nabad galaan ilaa ay ka tegayeen sii dhaweeya halkaan nabad baan ku nahay marka anagii hantideeni waxaan wadanay carruurteena iyo xaasaskeenna ay dhahaan haddii kale haweenka laga qabsana waa la addoonsanaaba si aysan u dhicin soo ma jeedid ilaa iyo meeshaas waday marka kelimada taasay ahayd guud ahaanna sideedaba shareecada ilaahay ballanta ballan in haddaad gasho inaadan ka bixin gaalada haddaad ballan aad wada gashaan aad rabta inaad ka baxdana u cadday fambid ilayhim calaa sawaa ballantii waa noo dhexaysay waa burtay u cadday hale maalin cad baa la quuta maalin cad baa lagu kala baxaya marka waxa weeyaan gaalku inuu ogaada ballantii inaad ka baxday mooyaan isagoo ballantii kugu og khiyaano dhag ku siiyo sharciyada ilahay ma qabto toddoba iyo labaatankii rajab shan boqol siddeetan iyo saddexdii ciidamada muslimiinta oo uu hogaaminayo salaaxuddiin al ayuubi ayaa gudaha u galay magaalada baytulmaqdes halkaasoo sagaashan iyo laba sano kadib laga taagay raayada islaamka masjidul aqsana lagu oogay salaadii jimco ee ugu horraysay salaaxuddiin al ayuubi iyo ciidamadii muslimiinta ee la socday ayaa nadaafad ugu dhaqaaqay masjidul aqsa oo ay hareerihiisa saliibiyiintu ka samaysteen suuli ama musqulo aad u fara badan afartii bishii shacbaan shan boqol siddeetan iyo saddexdii oo ahayd maalin jimco ah ayay muslimiinta salaada jimco ku tukadeen masjidul aqsa khudbaddii jimcaha waxaa akhriyey muxyidiin abulmacaali al qurashi waxaana ay ku saabsanayd nasriga iyo in allaah looga mahadceliyo guushan weyn dadaaladii ay soo bilaabeen hogaamiyaal fara badan oo muslimiin ah oo ay ka mid yihiin mawduud cimaaduddiin nuuraddiin iyo rag kale ayaa waxaa soo khatimay salaaxuddiin al ayuubi oo uu allah ku sharfay xoraynta masjidul aqsa iyo al qudus bishii ramadaan ee isla sannadkii la xoreeyey alqudus wuxuu salaaxuddiin al ayuubi go'doon ku soo rogay magaalada suur halkaasoo ay isugu tageen badi ciidamadii saliibiyiinta ee laga soo saaray qaybo badan oo ka mid ah shaam iyo falastiin go'doomin dheer kadib maadaama magaaladu ahayd mid badda saaran oo qalcado adag leh waxay saraakiishii ciidamada muslimiinta u soo jeediyeen amiirkooda inay isaga tagaan magaaladan maadaama ciidamadu ay aad u daalan yihiin dagaallo adagna soo galeen inkastoo salaaxuddiin al ayuubi uu aad uga biyadiiday arrinkaas haddana ugu dambayntii waa uu qaatay waxaana la yidhaahdaa waa mid ka mid ah khaladaadkii ugu waaweynaa ee uu galay salaaxuddiin maadaama magaalada suur ay markii dambe noqotay halka laga soo abaabulo dagaallo ay saliibiyiintu dib ugu qabsadeen magaalooyin ka tirsan shaam iyo falastiin waa kan asheykh jaamac moxamed cuhmaan waxaa la yidhahdaa likulli jawaadin kabwa salaaxuddiin alayuubi oo insha allah ilaahay uu siiyey sifooyin badan oo uu u suuro gelisay inuu caalamka islaamka mideeyo hogaamiyo gaalana meel saaro taqwo badanna lagu yaqaanay iyo dhegeysinimo iyo cadaalad iyo tawaaduc iyo akhlaaq fiican oo dhan koobsaday waa basharuun marka waxaa sheegay in akhtaabcda akhdaa ka dhacday si looga faa'iidaysto nacam waxaa la yidhahdaa markuu qabsaday baytalmaqdes ee uu gaalada gacantooda ka saaray gaaladii waxay u carareen magaalada suur la yidhaahdo ilubna maanta ku taalla ay u baxsadeen iyagoo ciidan badan oo marat ku badbaaday ah ciidan kalena wuu usii joogay malaha nimankii halkii bay isku urursadeen salaaxuddiin markaa waxaa laleeyahay waxay ahayd inuusan ka hadhin nimanka oo magaalada suur la yidhaahdo ee xeebta ku taallo inuu ka saaray ahayd laakiin ma dhicin ma dhicin inkastoo sabtaabta laga dhigo jeeshkiisii oo daalanaa oo xoogaa ka gaabiyey isagoo fikradda waaba qabay baa leeyihiin mu'arikiintu laakiin ciidankiisiba xoogaa ka cagataaleeyey oo diido xoogaa ka joogsaday taas waa mid waxaa kaloo la yidhaahdaa khada a labaad isagana loo tiiriyo salaaxuddiin inuu ku dhacay wuxuu ahaa ninkii uu qudus ka qabsaday ama beytalmaqdis uu ka qabsaday ayuu gaalka ahaa uu xidhay markii hore mudduu jeelka ku hayey laakiin markii dambe wuu sii daayey bishardi waxuu shardi kula galay inuu faranse ku noqonayo iska tegayo gaal dhagartiisa lagama ammaan noqdee ninkii markuu lasii daayey ciidankii suur joogay ee gaalada ahaa magaalada isku urursaday ayuu ku biiray halkaasaana dagaal muslimiinta lagu soo qaaday oo quwad xoog le oo nasaaraha meesha ka soo baxday marka labadaa dhaliilood ayaa la jeediyaa oo salaaxuddiin loo tiiriyaa laakiin haddii runta loo baydho mucaahado galayna waxbaa laga sheegaa mucaahado uu galay oo mucaahadada markii gaalada la gelayo heshiis buu la galay baa gaalada la galay markaa kadib muslimiin badanoo markay gacanta ku dhigeen maxaabiista ayuu gaalada heshiis la galay oo xabad joojin buu la galay taana xoogaa dhaliilisha xamooda in loo jeedinayo laakiin haddii runta loo noqdo ma khilaafin mucaahadada maarata sharciga muusan khilaafin leanna shardigeed waxaa ka mid a inuu qofka mucaahadadan gelaya heshiiskan gaala la gelaya inuu noqdo imaamkii muslimiinta oo qofkii naaibka isagu u dirsaday taasna isaga naftiisaaba heshiiska galay oo salaxudiin qaa'idkii muslimiinta ahaa waxaa kaloo lagu shardiyaa inay maslaxa ku jirto oo muslimiinta maslaxa ugu jirto maslaxadaasna salaxudiin wuxuu arkayey muslimiinta badan gacanta gaalada ku dhacay ee muddo badan ay gaalada haysteen in laga soo daayo mucaahadada waxaa kaloo daruuriya inay shardi faasida oo muslimiinta maarata hadhow ka hor imanaya uusan ku jirin taasna shuruud faasida markaa kuma ma muuqanaynin waxaa kaloo shuruudaha mucaahadada ama heshiiska gaalada la gelaya ka mid ah inay muddada mucayana ay tahay iska furan maaha an takuuna muddatuha mucayanatan muwaqata waqti inay leedahay taasna salaaxudiin raxmatullaahi caleyhi saddex sano ayuu nimanka la gala gaalada iyo saddex bilood baa lagu heshiiyey markaan awood wuu u lahaa hadday heshiis ka baxaan inuu maaratay iska dhiciyo oo ay khiyaano ku sameeyaan laakiin salaaxuddiin ilaahay wuxuu oofsaday mucaahadadu markay dhacday ama heshiisku dhacay lix bilood kadibba ajashi ilahi baa u timi waa geeriyooday marka waxaa laga faa'iidaysanayaa gaalada markaad gacan ka gacan sarreyso dhulka qabsato inaadan waxba uga tegin wax baaqay aadan meesha kaga tegin marka haddii gaalo meel gacanta laga sarreeyo waxaa fiican in la cirib taro ciidada loo siibo taasaan ka faa'idaysana insha allahu tacaala khaladkan oo kale waxaa galaya muslimiintii andalus oo markii ay xoreeyeen dhulkaasi isaga tegay mandiqad kooban oo lagu magacaabo assakhra oo ay saliibiyiintu haysteen mandiqadaas ayaa noqotay halkii ugu dambayn laga riday dowladdii islaamiga ahayd ee andalus
hadda daawadhigataanna way dabamarteeyaane tiririyo markay ficil tagtana dumar ma dhammaane cimrigoodba way edidi jireen maalintii darane xiryahooda ugu daata oo soodhka kala daala doodkana ka wada toogta iyo dilintiiyo jaaha dariiqi kasta uu joogsado waran ka deeqsiiya dalku inuu rag leeyahayna barahayna daayeene
laba sano kadib xorayntii baytulmaqdes sannadkii shan boqol siddeetan iyo shantii hijriyada waxay saliibiyiinta oo uu horkacayo jeyluzinaan ay ka soo dhaqaaqeen magaalada suur iyaga oo go'doomiyey magaalada caka oo ay muslimiintu horay ula wareegeen isla wakhtigaasi waxay yurub soo dirtay wejigii saddexaad ee ololaha duulaanka saliibiyiinta ololihii hore waa tii ay ku guulaysteen islamarkaana kula wareegeen badi shaam iyo falastiin halka kii labaad uu jebiyey nuuraddiin maxamuud ashahiid kuna celiyey yurub iyagoo aan wax guul ah xaqiijin yurub waxaa ka yimid ciidamo aad u xooggan oo ay horkacayaan boqorada iyo madaxda yurub ciidamada ugu badan waxay ka socdeen dalka awstriya halka hogaamiyaasha ugu caansan ee duulaanka horboodayey uu ka mid ahaa rijad oo lagu naanaysi jiray qalbi libaax oo ahaa boqorkii ingiriiska muslimiintii ku noolaa turkiga iyo qaybo ka mid ah shaam oo ay dhegahooda ka sii dambayso guusha macrakadii xidiin ayaa dhabbaha u galay ciidamada saliibiyiinta waxaana ay ku guulaysteen inay ku dhowaad laba boqol oo kun oo askari ay ka dilaan dibna ugu celiyaan halkii ay ka soo dhaqaaqeen laakiin ciidamadii ingiriiska iyo faransiiska ee soo maray dhinaca badda ayaa si nabad ah ku yimid xeebaha falastiin go'doonkii caka ayaana markaasi sii xoogaystay hogaamiyihii magaalada ee hoos tegayey salaaxuddiin al ayuubi oo lagu magacaabi jiray sayfuddiin ayaa ku dhaqaaqay khiyaano aad u foolxumo badan markii uu saliibiyiinta la galay heshiis dhigaya inuu siiyo laba boqol oo kun oo dirham taa beddelkeedana ay muslimiintu si nabad ah uga soo baxaan magaalada salaaxuddiin oo aad uga carooday heshiiskan ayaa dhanka kale ku qasbanaaday inuu ururiyo lacagta faraha badan maadaama maxaabiis badan oo muslimiin ah rahan ahaan loo haysto balse maadaama ay saliibiyiintu ballanburinta caan ku yihiin wuxuu ka baqay inay lacagta iyo maxaabiista isku darsadaan sidoo kale waxaa jira ballanka bax kale oo ay saliibiyiintu ku sameeyeen salaaxuddiin al ayuubi arrin culus bay ku ahayd maalin adag bay ku noqotay salaaxuddiin markaasuu wuxuu bilaabay inuu lacagti ururiyo oo magaalooyinka isagoo markaa ka talinaya ee shaam iyo masar ku yaalay lacagtii uu ka dalbado in la ururiyo si muslimiinta badana la qafaashay loo soo furto ayuu lacagtii markaa qaarba ururiyey markuu lacagtii qaar ururiyey inteedii badnayd uu soo ururiyey wuu ka cabsanayey intuu lacagtan dhiibo in haddana la sii deen waayo dadka maxaabiista muslimiinta la qabtay lianno gaalada weligeed khiyaano iyo waxaa lagu yaqaana inay ballan ka baxaan marka dalab buu sameeyey oo iska macquula oo iska basiiduu sameeyey dalabkaas wuxuu ahaa in la helo nooc min arahan doxdamaan u qaadaya lacagta marka bixiya in ciidanka in loo sii deynayo dadkii la qabtay lacagtaasna wuxuu dalbaday in la dhigo jiha saddexaad in loo dhiibo oo markii la isdhaafsanayo maxaabiista iyo lacagta jiha maaragtay dhexdhexaad ah in loo dhiibo darafkaasuu u kala xukumo labada qolo amwaashana loo dhiibo oo la bixiyo gaalada la siiyo marka la sii daayo maxaabiista muslimiinta ay isku xidhnaadaan arrintu isku xidhanto oo aan la kala hormarin markaasuu wuxuu kaloo dalbaday niman la yidhahdo dawiya baa ku jira jeeshka nasaarada ama saliibiinta qole waxaa jirta koox oo aad mutashadidiin diiniyiin ah oo ciidankana ka mid a kuwaas ayuu yii kuwaasna inay dhaartaan baa raba niman dhaarta ka baqay ahaayeen xoogaa diintooda ilaashada kuwaasna ina firqadaasu inay dhaarato waana firqa ciidamada ka mid a oo mutadayiniina oo si gooniya u dagaalama oo ciidamada nasaarada ka mid a nimankii iyaga ahaa waxaa lagu yaqaana inay diinta aad ugu dhegan yihiin hadday dhaartaanna ay fulinayaan marka wuxuu ka dalbaday inay ku dhaartaan inay soo celinayaan dadkii maxaabiista muslimiinta ahayd oo muslimiinta u soo celinayaan marka lacagtan la bixiyo laakiin nimankaas way diideen dhaartii bay diideen oo waxay leeyihin annagu kama aamin nihin nimankan muluugtan ama boqoradan ciidamada nasaarada hogaaminaya saliibiinta hogaaminaya oo boqorkii ingiriiska ku jiro kii faransiiska kii jarmalka ciidamada marka waxaa hogaaminayabaa muluugtii yurub oo dhan baa hogaaminaysa waxay yidhahdeen nimanka aaminka ma qabno intaan dhaaranno haddana lacagta inay sii dayn waayaan dadka marka dhaaran mayna yidhahdeen salaxudiin marka wuu joojiyey lacagti ma bixin tawaqaf wuu joojiyey inuu mabliqii bixiyo wuu ka gaabiyey xoogaa suu xal kale u helo oo u raadiyey xal munaasiba laakiin ninkii ciidamada ingiriiska hogaaminaya oo boqorkii ingiriiska ninkii loo yaqaano qalbul asad richard qalbul asad bay odhan jireen ma sugin arrintaas salaaxudiin gaamintuu lacagta la yargaabiyey xoogaa dib u dhigay ayuu ka xumaaday markaasuu dadkii maxaabiista ahaa gacanta uu ku hayey saddex kun oo ka mid a muslimiina ayuu intuu bannaanka u soo saaray ayuu seef madaxa kaga guray muslimiinta kale ujeeda ayuu seef dhammaan madaxa kaga guray arrintaasna waa arrin aad u ceeb uga ahayd bay ahayd gaalada ceeb ma yaqaanaan dabcan waa jariimad aad u weyn oo waaga xataa mamnuuc ahayd oo caalamka uu ku- ninka ninka ergeyga iyo ninka maxbuuska lama dili jirin
يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
xalqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob afar iyo labaatankii rabiicul aakhir shan boqol siddeetan iyo saddexdii waa maalinkii ay magaalada alqudus furteen salaaxuddiin iyo ciidamadii muslimiinta ee uu hoggaaminayey halka maalinkii xigay salaada jimcaha lagu tukaday masjidul aqsa kadib sagaashan iyo laba sano oo ay saliibiyiintu haysteen guusha dagaalkii xiddiin wuxuu fure u noqday in muslimiintu la wareegaan magaalooyin badan oo ay saliibiyiintu haysteen muddo ku dhow hal qarni sidaasi la mid ahna waxay taariikhda mucaasirka ah ee soomaaliya ina baraysaa in kadib dagaaladii waaweynaa ee ceelcadde leego jannaale ballidogle iyo mandabay ay wax badan ka beddeleen dagaalada khaladaadka juqraafi ee lagu galo dagaalada wuxuu yeeshaa saamayn daran waxaana qisada xalqadan ku jira in salaaxuddiin al ayuubi uu ka tegay xoraynta magaalada suur halkaasina ugu dambayntii ay saliibiyiintu iska soo abaabuleen ugu dambayntii gaaladu xilliyada ay awoodda isbidayaan ballamaha waa ay ka baxaan sidaa darteed waxaan qisada dagaalkii saliibiyiinta lagula galay falastiin ka baranaynaa in laga fiirsado xilliyada heshiisyada iyo ballamaha lala gelayo gaalada
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا